ciidamadii falisay magaalo xaalkeeda uu sida noqday oo koronafirus albaab kasta uu xidhay oo guri kasta ha lagu jiro layidhi sanka ha taaban afka ha taaban deriska ha soo booqan ha yeelin ha yeelin oo ha yeelin laysla dhaafi la'yahay waa inaan ka meel dayannaa oo magaalo ka huleelnaa si kale maha ileen magaalo joogitaan ma laha waad maqlaysaa waxa ka dhacay waxaa ila soonaa lahayd anugu ee, meel kale inaan ee, ka daydayanno oon ee, ka daldoorsanno waa tahaye maxaa kaloo aad noo haysaa falisay anigaa faker horta aad aad iyo aad iyo aad ula dhici doonto kuu haya ima se weydii anigu meesha waxaan la fadhiya odaytinimo iyo faker baan la fadhiya iyo talo wanaagsan ayaan la fadhiyaa
haye soo daa waa lagaaga fadhiyaaye haddii aad haysataan wax beddeli karee falisay waa inaan isu diyaarinnaa safar oo aan baadiyaha iyo miyiga iyo meelihii markii hore aanu ka nimid ku laabanna oon aadnaa ilaan waxaa la yidhi lamhuraan waa cawska jiilaal heedha warku kula fududa hee wax dhible miyaad u aragtaa waa alaabtiin uuna xirxirta gaari aad raacdaanna suuq ayaan ka soo qabanaya jag jag sheekada meesha ku egta maxaaba dhib keenay horta mid aan kuu sheego warsamow
haye dumar iyo xaalkood bal ii sheeg waxaad hayso aan dhegayste
horta baadiyaha hee kii aad adigu taqiin waagii hore Ha.
maaha garti oo hadda dadkii aad taqiin haa
mid ka jooga ma laha waa garti oo dadkii magaalo ayuu soo wada galay sidaada oo kale
gartay
wixii magaalo ka jira Ha.
ayaa miyigana ka jira oo sidee uga jiraa falisay wax u tagaa male miyiga yaa u tagay dadka miyiga jooga
wallee war moog baa tahay wax walba way kaaga horreeyaan oo wiilkii geela la joogay inta uu fala kan magaalada jooguu falaa oo maxaa ka mid a waxaasi sigaarkii jaadkii iyo wixii kaloo falaad magaalo ah ayay dadka reer miyigu iyaguba sameeyaan wallee anigu taasaaba aan ogeyn oo iga maqnayd markii wax laguu sheegaad wax ogataa baa la yidhi haye tanna aan kuugu daree dadka miyigu waa ka feejigan yihiin cudurkan koroonaha oo iyagoon cidna u tegin oo aan wacyigelin bay iyagu iswacyigeliyeen oo isu sheegeen aafadan magaalada soo gashay aabba hooyo waa runteedoo waxaanba ka dhagaystay idaacadda ergo nin reer miyi ah oo si iskiis ah u wacyigeliya miyiga ayuuna ku nool yahay
adigaaba war ii haya gabadhaydii wallee waa war cajiib haye waxaanba ku duubtay mobeelkayga si aan habaryaro iyo walaalo iyo abtiyo oo ku nool miyiga si aan oogu diro oo iyaguna ma sidanoo kale u kala xayiran yihiin annaga tana ku dhacdoo kale miyaa ku dhacday waa miy ayay joogaan be waa sidee xaalku
aad bay u taxadirsan yihiin waxaanba maqlaya adigoo hooyo ku leh baadiyaan aadaynaa haa aabbe gabadhaydii sow fakar iyo ra'yi fiican maha taasi ka wadan taasi taasaan ku taliyey baadiyaha waa lagu badbaadayaa isleeh haa laakiin baadiyaha iska aad ma aha aabbe oo xitaa dowladaha qaarkood isu socodka miyiga iyo magaalada waa la joojiyey oo looma rabo in magaalada laga qaado cudurka oo loo raro cudurka koroonaha miyiga waa war saxa aabba taasi haye dadkii reer miyigana qofkii magaalada ugu yimaado meel gooni bay ku soo dhoweeyaan cunnadiisa caanihiisa biyihiisa jiifkiisa gaar bay ka dhigaan oo magaaladii ayagaaba ka horreeye taasaaba noogu daran oo waxyaab leh haa waa sidaas ee aan ku maqashiiyo siday isu wacyigeliyaan iyo reer miyiga iyo siday isu abaabuleen haddaba dhegayso cajaladii aan ka duubay reediyo ergo ee reer miyiga
Hello, sankasimate. Sankasimate. Hello, suulashaasi.
dee horta waxaan ahay cabdisalaan axmed jaama oo ka soo hadlaya magaalada beledhiig agagaarkeeda agamiyiga beledhiig waxaan ahay nin ee miyiga iskaa wax u qabsana dadka ka wacyigeliya xanuunka la yidhaahda coronavirus si miyigii markii cilmimo weeyey ee cid wacyigelisaa ay waayeen ayaan anigu iskaa wax u qabso isku diray marka dadka waxaan u sheegaa in magaalooyinkii wad- oo xanuuna ka dilaaceen kuwa dalkeenna iyo kuwa debadahaba xanuunkaasoo la yidhahda coronavirus xanuunkaas wuu soo fiday soomaaliyuu yimi somalilan buu yimi xanuunkii xanuun dalka ku fidaya weeyaan markaa waxaad iska ilaalisaan tegitaanka magaalada waxaad ilaalisaan nadaafada shirarkii aan laysugu tegin ciddii aan arkaba ma garanaysaa dee waan u sheegaa waxaa ku idhahdaa xanuunkaa iska ilaaliya erga aad baan u dhegaystaa ilaacadahana waa dhegaystaa wixii war ee soo kordhaba dadka waan u sheegaa dadka intiisa badan way ka qaadataa dad badan oo een, dhallinyaro ah oo iska madax adag oo way iska jiraanoo fara badan oo ku odhanaya waxa kale waa hargab aad nagu wacyigelinaysaa sidii xanuunka u bilowdayba waa wuri qof yar iyo qof weyn qofkii arkaba waanu sheegaa waxay dhahdaa magaalada markaa tegaysan iska ilaaliya farxalka waanu sheegay waxaa ku yidhaa xitaa haddii aad saabuun weydaan dabaska ku farxasha dhallinyarada markay magaalada qabanaysa waanu sheegaa waan la hadlaa waxay dhahdaa meel basar le fadhiista oo dadka ka fogaada xanuunadaasaa soo galay dalkeen الله أقول ندوبلكيو ندوبلكيو هلا يا غيغو كما دما غيغو كما دما غيغو كما دما غيغو كما دما هلا غيغو كما دما غيغو كما دما
walle dadkaasu waa dad tashaday annagu halkeenna aan iska joogno aniga awalba sidaas baan ku dhihi lahaa waxaan ku talinayaa in meel kastoo la joogo in lagu dadaalo ka hortagga cudurkan koroonaha lana raaco tilmaamaha caafimaad dadkuna waa inay ka fekeraan inay u safraan baadiyaha haddii ayan ahayn daruuri waa runtaa hooyo waana in si weyn looga fekeraa safarka magaalooyinka ilaa meelaha baadiyaha ah iyadoo ay suurtagal tahay in cudurka laga qaado meelaha dadka ku badan yahay loona gudbiyo tuulooyinka miyiga ay ku nool yihiin dadka tirada yar xaqiiqdii waa shay qof walba looga baahan yahay inuu tixgeliyo
dawooyinka halmaati iyo malaha kamiin wax tara ah nadaafadda kaamilo faraxalka kow ka dhigo kulama salaan gacana kooxo hadalkood baddaa ku koobno gurigaaga joog kan kuu dhow ka fogow kan kaa dheer ha u dhowaan kuba kan kale uu ka durgaa kol haddaad kuxkuxulayso dadku wuu ku karhaaye kol u qaad xusulkaaga ee kilkisha hoose ka laab ee ku kaayi qufacaaga haddii aad kari weydo mid kaleetana hooyo ku kaaftoon safariti ama waraaq keligeed kaa doontaba qaado kulligood isticmaal ee afkaaga korkiisa kolkaas ku daboolo